wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka jubbaland ayaa boqol iyo konton haween ah oo bartay farsamada gacanta tababar uga soo gebagabeeyey magaalada kismaayo munaasabadan ah ayaa waxaa kasoo qayb galay wasiirka wasaaradda haweenka wasiirka waxbarashada wasiirka tamarta xubno ka socday golaha wakiilada iyo marti sharaf kale qaar ka mid a haweenka bartay farsamada gacanta ayaa ka mahad celiyey aqoonta ay barteen ilaahaan ku mahad celiye ilaahay khayr ha siisiyo macalinku waxna baraayo macalimo beele ilaahay khayr ha siiyo maasha allah sii wal salaami qolkii nafarta aayad qur-aan kariimka sii salaami karkar sakariyooda ebe dhammeysii shahaadadeeliisii maasha allah wax maqasaan indhoogay daboolanaa diindhoogay iyo furma hadda shaqeysida kore alxamdulilah meel xisaaban uga dhigin meel waxaa naga dhigay businesska si noola baray sidaan u shaqaysano meel waxaa nagala baray farshaxan sidaan dharka u karinan oo haddana aan u shaqaysano meel kasta waa naga dheelitiray aad baa naloo dhisay siminaaro waxaa nala siiyey sidii aan ku shaqaysaneen meesha markaan wax ka furanayna sidii ahaan lahayd hadday meel xun tahay hadday meel xun tahay sidii aan u kala xisaabtami lahaynaa nala baray wax kale iska daaya aad baan u buuxnaa hadda waxaan rajaynaynaa inaan ku shaqaysano dhanka kale wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland cabdinaasir seeraar maaxa ayaa haweenka bartay farsamada gacanta ku ammaanay dadaalka ay ku bixiyeen waxbarashada waxaan bowaadinayaa in ilaahay subxaana wa tacaala loo soo noqdo oo waxa aad barateenna aad kaga dhammaysaan oo ilmihiinna iyo awlaaddiinna aad u shaqaysaan qabyaaladda waxaa ula diriraa waxbarashada ilaah waxaa loogu dhigaa waxbarashada bulshada iyo adduunka waxaa lagu hormariyaa waxbarashada waxaan barannay kulligeen baa waxaan dardaarmaynaa in aan gacanta midig ku qabsanno hadduu ilaa idhaahdo annagu ka wasaaradda waxbarashada ahaan wasiiradda waanu wada shaqaynaa wasiir hadda ka dambana waa kaala shaqaynaynaa wasiirka wasaaradda haweenka dowlad goboleedka jubbaland cadar cabdulaahi ismaaciil oo soo xirtay munaasabadda ayaa ka sheekaysay marxaladihii kala duwana ee ay soo mareen haweenkan bartay farsamada gacanta barnaamijkan meel hoosaa laga soo qaaday juhdi badanaa la geliyey gabdhahan waa la soo xulay waxaa lagu soo xulay sida cadaaladda ay sheegayso ee aanan qof jeclaysi iyo magaciisi aan midna ahayn ee ah gabadha u qalanta barnaamijkan ama u baahano baahida dhabtaa ee haysa ayaa halkaan isugu keenay gruubkan waa gruubka shanaad oo ka qalanjibiya xaruntan haweenka iyo horumarinta maxay ahayd gabdhaha kismaayo ku nool maanta xaqa u yeeshay inay gruubka shanaad noqdaan waa gabdhaha barakacayaasha ah ama gabdhaha ka soo laabtay ritaanayska ah gabdhaha baahiyaha gaarka ah qaba gabdhaha maaragtay tacdiyada iyo dhibaatooyinka ay ku dhaceen maanta niyaddooda sidaa aragto u qurux badan oo saan maaragtay niyaddooda u dhisan tahay waxbarashada ka helay maxay ahayd wasaaradda haweenka iyo xaquuqul insaanka iyo hay-adda baartamaalka nalaah waa gabdho aanan lahayn maxay ahayd cabsi iyo midna qabin waa gabdhaha ka shaqeeya dhuxusha qoryaha caanaha qudaarta muxuu ahaaye waxyaabaha yaryarka gabdhaha cilaanka saara ee koofeerada iyo ka shaqeeya oo aanan marka hore fursad u heli karin inay ayaka isdaberaan